sannadihii u dambeeyey waxaa si xawli ah sar ugu kacayay teknolojiyadda iyadoo marba marka ka dambeysa si casri ah adduunka ugu faafaysay teknolojiyadda ayaa nolosha bini'aadamka inta badan saameyn ku yeelatay oo ay ka mid tahay waxbarashada islamarkaana saameyntaban in mid toganba ku yeelatay haddaba muhiimadintee la-eg ayay leedahay barashada teknolojiyadda sidee ayayna waxbarashada u saamaysay qaar ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga iskuullada ku yaala degmada dhobley ayaa ka warbixiyay saameynta teknolojiyadda ee dhanka waxbarashada waa kuwan iyagoo ka hadlaya arrinkaasi magacaygu waa jaamac siyaad maxamed waxaana ka mid ahay baray ka mid ah barayaasha degmada dhobley kaasoo wax ka dhiga mid ka mid ah macaadida degmada ku yaalo tiknolojiyadda maanta runtii waxay leedahay saameyno kala duwan oo iskugu jira mid samaan ah iyo mid xumaan ah haddaba waxay ku xidhan tahay qofka siduu uga faa'iidaysto haddii aynu ka hadalno dhanka waxbarashadana waxaynu isleenahay waxay ku xidhan tahay dhanka dadaalka ardayga annagoo midaas ka eegayno ilaa saddex qodob midda koowaad oo ah ardaygu ma yahay arday hadaf leh ujeeddo waxbarasho doonayo inuu meel sare ka gaaro ardaygani isagoo macalinkii haysto oo iskuulkii aadayo haddana waxaa laga yaabaa in uu kaga faa'iidaysto tiknolojiyadda wakhtiyada uu firaaqada u helo in uu cashiro dheeri ah ama borogaraamo dheeri ah oo markaasi waxbarashadiisa iyo aqoontiisa kor u sii qaadayo in uu ka barto waxaa laga yaabaa jawaabta saxneed ee sugneed ee markaasi uu doonayay isagoo cidna iyo macalinka u daba fadhiisanin inuu isla mobeelkiisa inuu ka dhex helo laakiin hadday noqoto in uu u isticmaalo madadaalo isaga waxyaalo kusoo gudbiyo aanan u wanaagsaneyn indhaha dadka sida heesaha sida dhallinteena maanta u badan tahay runtii waa khasaaro aada u weyn marka qofka waxaa habboon inuu marka kuwaad naftiisa xisaabiyo ujeeddana inuu leeyahay labadaas haddii uu helana ilamahan in ay khasaaro ku tahay isticmaalka teknolojiyadda ee hadba waa fikirka qofka ama ardayga sida uu isticmaalayo magacayga waa maxamed oogle aadan teknolojiyada maanta joogta waxay saameynta ay ku leedahay waxbarashada waxyaala badanaa iskuullada ay ka qabataa xagga macallimiinta sidoo kale way caawisaa markii waxbarashadii la dhahaa soo diyaarintii iyo wax walba waxyaalo badan baa barnaamij badan buu leeyahay dhanka markii la dhahaa ardayda markii la dhahaa si qaldan u isticmaalaan ayagoo isticmaali karaan si wanaagsan oo waxbarashadoodii ku qaban kara iyo haddana si qaldan u isticmaalaan waayo filimaan iyo waxyaalo kale ay ka daawadaan oo maarata kaga mashquulaan waxbarashadoodii saameyn dhankaas ardada saameyntaas ay ku leedahay marka laakiin markii dhanka kale la dhaha aad bay maarata u caawinaysaa iskuullada si kastaba ha ahaatee horumarka ay ku tallaabsanayso teknolojiyadda maalmo maalinka ka dambeysa ayaa ah mid xawli ku socota iyadoona dhanka waxbarashada ay saameyno kala duwan ku yeelatay